bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbi ajmaciin waa dersigeennii saddex iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum ee siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam weli waxaan ku jirnaa magaalada madiine markuu rasuulku yimid uu usoo hijrooday dadkii ku noolaa xaaladoodu siday ahaayeen waxaan ka soo hadalay qeybta koowaad iyo qeybtii labaad qeybta koowaad oo ah asafwatu lkiraam asafwatu alkiraam min asxaabihi sala allahu alayhi wasalama asxaabtii nabiga u qeybsamaa muhaajiriin iyo ansaar qolo walba maaragtay umuurahooda iyo baahidooda iyo xaaladoodana waan ka soo hadalay waxaa kaloon ka soo hadalay dadkii carabta ahaa ee u dhashay magaalada madiina dhaladka ahaa ee weli mushrikiinta ah en soo islaamin iyagana waxaan soo sheegnay in badankoodu ay islaameen in yaroo cabdulaahi ibnu umey ibnu salool iyo nimankii uu u ballanqaaday jagooyinka oo munaafiqiin noqday oo daahirada khatarta ee nifaaqa la yidhaahdo horseeday oo bilaabay qolada saddexaadna waa yuhuudda yuhuudda waxaan soo sheegnay inay yimideen madiina markii laba goor bay yimideen laba xilli bay iska daba yimideen mar waxay ahayd markii ninkii la dhihi jiray bukhtunasr ee ashuuriga ahaa ciraaq ka yimid uu qabsaday beytulmaqdis uu yuhuudda baabi'iyey in soo qaxday oo soo carartay bay ahayn haddana muddo kadib roomaankii ama boqortooyadii reer rooma yaa iyaguna qabsaday mar kale beytulmaqdis oo yuhuudda laayay markaasay soo carareen labada goor bay iska daba yimideen markaase waxay soo degeen xijaaj magaalada madiine iyo agagaarkeeda meelo badan ayay soo degeen magaalada madiine gudaheeda waxaa deganaa niman la yidhaha reer bani qoynqaac duleedkeedana waxaa deganaa reer bani nadiir iyo reer bani qurayda khaybar oo magaalada madiine aan aada uga sii fogeyn haddee intaasoo qabiil baa deganayd qabaa-ilku way badnaan yuhuudi marka muddo markay meesha deganaayeen boqolaal sano markay deganaayeen dharka iyo afka iyo dhaqankii carabtay qaateen laakiin marna maaragtay niyad umaysan hayn inay diintooda faafiyaan dad yar baa soo galay yuhuudda yuhuudda soo galay dad yar waxay ahay niman iskala weyn oo ku faanaya inay yihiin reer bani israa'iil oo shacbullaahi almukhtaara shacbiga ilaahay doortay saasay rumaysan yihiin ilaa maanta way iskala waayeen carabta xoolahooda way dhici jireen intaa waan ka soo hadalay wa kaanuu waxay ahaayeen haddana halkii baan kasii wadaynaaye maharatan niman xarfaaniinku ay ahaayeen fii funuuni lkasbi qaabka xoolo lagu shaqaysto lagu kasbado iyo walmaciishati nolol sida nolosha loo maareeyo iyo sida xoolo lagu kasbadana xarfaanin bay ku aheen ilaa maanta waa sidaas meel kastoo adduunka joogaan iyagaa dadka ugu horreeya sidii xoolo loo kasbi lahaa ee loo shaqaysan lahaa kow bay ka yihiin fa kaanad waxaa ahayd fii aydiihim gacmahooda waxaa ku jirtay tijaaratu lxubuubi waxaad bani aadamku uu quuto ee xubuubta ah ee firida la yidhaahdo oo ah beriiska iyo qamadiga iyo gallayda iyo hadhuudhka iyo digirta iyo salbakuda iyo waxaasaa xubuub la isku yidhahda waxaad bani aadamku ay quudka ka dhigtaan ay asal ka ah alghidaa alra-iisi wey iyo gacanta ku hayaan alxubuub ganacsiga firida iyo watamri timirta iyo walkhamri khamrada ay carabta cabi jirtay iyo wathiyaabi dharka intaa oo dhan ganacsigeeda magaalada madiina iyo meeshay deganaayeenba iyagaa gacanta ku hayay kaanu waxay ahaayeen istawriduuna kuwa soo waarido oo soo dhoofiyo oo wadanka keena wadanka soo geliya athiyaaba dharka iyo wal xubuuba xubuubta oon ka bixin madiina iyo walkhamra khamrada wa yusadiruuna waxay dhoofin jireen attamra timirta timirta aada uga bixi jirtay magaalada madiina timirtana way dhoofin jireen wixii kale loo baahan yahay in magaalada laga helin oo dharka iyo khamrada iyo waxyaabaha la cuno oo xububta ay ka mid yihiin sida qamadiga na iyagaa soo waaridi jiray oo keeni jiray wa kaanad waxaa u sugnaatee lahum iyaga acmaalun howlo kale oo min duuni daalika aan kuwa ahayn in kuwaana la dhoofiyo oo timirta la dhoofiyo xubuubta iyo khamrada iyo dharka iyo ti- maaragtay na la soo waarido howlo aan ahayn oo hum iyagu lahaa iyaga caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin aayadda qur-aanka ayuu daliishaday ayuu adeegsaday micnaheedii walahum acmaalu min duuni daalika hum laha caamiluun yacni howlo kale oon intaa ahayn lasoo sheegay oo haysteenna way jiraan fa kaanuu waxay ahaayeen ya-khuduuna kuwa qaata almanaafica markan hadda wuxuu ka wadaa manaaficda wuxuu ka wadaa ribaxa iyo macaashka yakhuduun maadaama ay ganacsiga oo dhan gacanta ku hayaan wax alla waxay rabaan bay carabta dhahayaan intaasuu joogaa shaygii muu boqol goor uu labanlaabo laba boqolkiiba boqol boqolkiiba laba boqol buu kasii faa-iidi micnihii fa kaanuu waxay ahayn yaakhuduuna kuwa qaata almanaafica macaashka ama ribixa min caamati alcarabi carabta oo dhan adcaafan iyadoo labanla- la labanlaabay mudaacafatan oo haddana lasii labanlaabay ayay ka qaadin jireen uma haddana lam yakuunuu maysan ahayn yaqtasiruuna kuwa ku gaabsada calaa daalika arrintaa uun oo maxaanku idhaha ribxi faaxisha niman saarta faa-iido aada u foolxun oo boqolkii laba boqol laba boqol boqolkii saddex boqol ah inay saartaan intaa keliyata mayna ku gaabsan jirine bal kaanuu waxay ahaayeen akaaliina kuwa cunid badan liriba ribada ribada la adeegsan jirayna waxa weeyaan waa riba nasii'a intay amaah siiyaan intay wax amaahiyaan yaa waxay leeyihiin haddii waqtigii suu ku amaahayo maalin hebla waxaad ii labanlaabaysaa intaasaad ii saaraysaa bay dhahayeen intaas ayaad ii saaraysaa oo marka horaaba lagu shardinaya waxaa la leeyahay inaan ku amaahiyo ama amaah la iska kaasiinayo oo khayrihi ma jirte waxa weeye waan ku amaahinayaa waxaad i siinaysaa laba bilood kadib waxaanad ii saaraysaa boqolkiiba intaas ama waxaa kaloo jirta haddana markii la gaadho xilligii haddii aad bixin weydo mid kaleu kusii saari haddana waa sida haddaba ay bunuugtu isticmaalaan un bunuugtana iyagunbaa iska lehoo bilaabay haddii xataa cid kale leedahay fikir yuhuudeed ayay ku salaysan yihiin bal kaanuu waxay ahayn yakuluu akaaliina kuwa cunid badan liribaa ribada yuctuuna waxay siin jireen dadka alquruuda ama addaa'ilata oo weyn lish- yay lishuyuukhi alcarabi odayaasha carabta iyo wasaadaatihim madaxdooda ayay siin jireen liyaksibuu biha si ay arrintaa ugu helaan madaa'ixa shucaraa'i carabta gabayda ammaanteeda oo loo ammaano iyo wa sumcati iyo wa sumcati alxasana iyo magac wanaagsan beyna annaasi dadka bacda infaaqihaa markay ku bixiyaan min gayri jadwa iyagoo aan faa'iido ka rabin walaa taa'ila ee wax maaragtay caa-idaha uga soo laabtan aan rabin waxaa laga wadaa hadda tan si aan si waxaa laysu yaraha dhex dhigay labsi uu ku jiro oo aan si fiican loo fahmin dadka caadiga ah iyay waxay saaran jireen ribo maaha inay madaxda ribada siin jireen maaha waxa weeyaan lacagta ay ribada kusoo helaan yaa waxay siin jireen madaxda iyo shucarada iyo si loo ammaano saas weeye laakiin waxa ay ribada ka qaadan jireen waa dadkan caadiga nin kasta oo xoolo u baahan oo raba inuu wax amaahdo iyay amaahin markaasay yay ribo saaran jireen ribadaas lacagta uga timaada yaa waxay iska siin jireen madaxda carabta iyo odayaasha iyo gabayada iyo nimanka waxgabyo iyo si loo ammaano una xukumaan meesha yuctuuna waxay ahayn alquruuda amaahda waxay siin jireen addaa'ilata yay siin jireen wixii ka yimaada marka quruudaas wixii ka yimaada iyo waxay siin jireen lishuyuukhi alqabaa'il lishuyuukhi alcarabi carabta odayaasheeda saa in loo fasiro saa oo keliyata unbay suurtagal ku tahay ee maaha inay odayaasha siin jireen ee ribada ma ah inay siin jireen intay wax amaahiyaan ribo ka qaadan jireen odayaasha maaha dadka kale ka qaadi dadka kale lacagtay ka qaadana ribada ayay madaxda siin si ay ku laaluushi ilan carabtaa weli meesha uga awood badane marka madaxda iyo iska laaluushi waxay siinayaanna waa xoolihii ribada ah kuwa waxgabyana si ay sumcadu helaanna way siin lishuyuukhi lcarabi carabta odayaasheeda wa saadaatihim iyo madaxdooda ayay waxay siin jireen ribada waxay kasoo helaan ay dadka caadiga ahy ribada ay ka qaataan liyaksibuu biha si ay ugu helaan ay ugu kasbadaan madaa'ixa shucaraa'i nimanka waxgabya nimanka gabayaasha gabayaada ah gabayaasha ammaantooda say u ammaanaan ay u faaniyaan iyo wa sumcat alxasanati iyo magac wanaagsan bayna naasi dadka dhexdiisa bacda infaaqihaa waxay ribada ku helaan kadib markay bixiyaan min geyri jadwa iyagoo oon wax kale ka rabin faa-iide ka rabin walaa taa-ila wax uga soo laabtana aysan rabin waxaa kale ay samayn jireen wa kaanuu waxay ahaayeen yartahinuuna kuwa rahan u qaata lahaa ribada markay wax amaahinayaan iyay arda haa-ulaa'i kuwan dhulkooda kuwan madaxda iyo dadka kale dhulkooda yay rahan u qaadan jireen iyo wa suruucihim iyo zarcigooda meesha uu zarcigu ka baxo dalaga waa firdu meeshay ka baxdo wa xawaa-itihim geed midhoodkoodu meesha uu ka baxo beerahu uu ka baxo iyay markay amaah siinayaan bay rahan uga qaadan jireen oo haddaba baanaanku waad aragtay inuu rahan saad markaad rabto inaad wax ka amaahato rahan baad dhigi faa-iidana waa lagu saari uma markaa kadib laa yalbathuuna maba ayna sii joogeen ilaa acwaaman sanado xataa yamtalikuunahaa ilaa ay ka milkiyaan maxaa jira ruuxii wixii ma bixin karo wixii rahantii ayuu qaadanaya dhulkii oo dhanba ay saas ku qaateenba taas waa dhinac oo awood nufuud xoogla ayay ku lahaayeen wa kaanuu waxay ahaayeen asxaaba dasaa-isa isku dirid oo dadka la isku dirdaro weeye dasiisadu waa isku dirdirid aan dadka kale ayna fahmayn wa mu-aamaraatin iyo shirqool dadkeed bay ahaayeen wa cutuwin iyo xadgudub wa fasaadin iyo kharibaad wax walba la fasaadiyo oo la kharibo yulquuna waxay dhex dhigi jireen alcadaawata colaad washaxnaa'a iyo iyo isnacayb iyo bayna alqabaa'il alcarab bayna alqabaa'il alcarabiya qabiilooyinka carabta almujaawirati ee deriska ah yay colaad iyo isnacaybsho ayay dhex dhigi jireen wa yuquruuna waxay ku diri jireen amay ku qudin jireen bacdahaa qabaa'ilka carabta qaarkeed ayay calaa bacdin qaarka kale ku diri jireen ama ku qudin jireen qudinta waxaa la yidhaha marka laba riti la isku diraya ama laba dibi la isku diraya ama laba digaaga la isku diraya waxa saasa qudin bikaydin dhagar iyo shirqool khafiyin oo qarsoon oo lam takun aysan ahayn tashcuruhu mid dareenta tilka alqabaa'ili qabiilooyinkaasi aysan dareemaynin iska lilaahida ahee iska masaakiinta ah fa kaanad waxay ahayd qabaa'ilkaasi tatataaxanu tii ishardida fii xuruubin dagaallo ayay maanta oo dhan fooda iskula jiri jireen ay yuhuuddu ka dambeeyaan walam takad ma sigaynin ama qarka uma gaadhaynin tantaficu inay danto niiraanuhaa dabkaas carabta dhexdooda ka aloosan inay danto dabkeedu xataa tataxaraka ilaa ay ka dhaqdhaqaaqdo anaamilulyahuudi yuhuudda faraheedu maratan ukhraa mar kale inay dhaqdhaqaaqdo litu-ajijaha si ay marka mar labaad u huriso dabku markuu sii damayo in haddana la isku huriyo somaan arkin min jadiidin mar mar cusub mar kale inay mar labaad huriyaan fa idaa markii tama daalika tama uu dhammaystirma lahum iyaga daalika arrintaas oy nimankii isku diraan oo carabta ay isku qaadqaadaan jalasuu waxay fadhiisan jireen calaa xiyaadin si dhexdhexaad ah iyo iska dhigi jireen yarowna iyaga oo daawanaya natiijata hada taxriid isku qudintaas bal waxa ka dhashay iyo intay iska dilaan iyo si isaga dhacaan iyo wal iqraa'i isku dirkaas wayastaliduuna waxay ku macaansan jireen ay ku raaxaysan jireen bimaa yaxullu waxa ku dhacaya ama ku soo degaya ama ku habsanaya ku habsanaya bi haa-ulaa'i almasaakiini masaakiintan kuwan alcarab ee carabta ah oo min atacaasati silic walbawaari halaag ah silica iyo darxumada darxumada iyo halaagga ku dhacaya ayay ku raacaysanyan jireen cadowsanah wa yusawiduunahum waxay markaas siin jireen carabta islaynaysa yusawiduuna waxay siin jireen biquruudin daymo thaqiilatin oo culus ribawiyatin ribana saaran tahay xataa laa yaxjamuu si carabtu aysan uga waabanin can ilxarbi dagaalka licusri nafaqati inay u waayaan dhaqaale licusri nafaqati wixii dagaalka lagu geli lahaa oo hub iyo wixii kale ah yaan weyne si ayna dagaalka uga uga waabanin yay dayn kale ay siinayaan xoola siin maayna dayn kale ay siinayaan waa laisu qudinayaan waa sida haddaba yeelaan uun carabta laysugu dirdirayo carabtan islaynaysa uun ee madaxa iskula jirta yuhuud iyo balaayo unbaa ka dambaysa wa bi haada tadbiiri qorshahan yay kaanuu ahaayeen yaxsuluuna kuwa hela calaa faa'iidatayni laba faa'iido kabiirati kabiiratayni oo waaweyn humaa labadaas faa'iido waxaa weeye midda hore alixtifaadu inay ilaashadaan calaa kayaanihim jiritaankoodii alyahuudi ee yuhuudiga ahaa inay ilaashadaan oy carabta iska sii jeediyaan oo carabta iyagu ay isku mashquulaan kow waa midtaasi ta labaadna waxaa weeye wa infaaqi suuqi riba ganacsiga iyo suuqa ribada inuu bulaalo saas weye infaaq hadda waa waa inuu bulaalo wey wa infaaqi suuqi riba suuqa iyo suuqa ganacsiga ee ribaduna inuu bulaalo labadaas liya-kuluuhu si ay cunaan adcaafan isagoo la labanlaabay mudaacafatan oo la sii labanlaabay oo wayagsibow ay ka kasbadaan oy ka helaan tarawaatin hanti daa'ilatan oo weyn oo badan yuhuudi wataas ilaa adduunyada ay ka dhammaatana sidaa un weeye wa kaanat waxay ahayd wa kaanat waxaa ah fii yathriba magaalada yathrib minhum yuhuudda waxaa kaga sugnaa thalaathu qabaa'ila saddex qabiilo mashhuuratan oo la yaqaano oo maxay yihiin kuwaasi bani qaynuqaac qole layidhaah wa kaanuu waxay ahaayeen xulafaa alkhasraj qabiilka khasraj la yidhaahdo ee labadii ansaar weliba kooda landheeraha ahaa ayay la ahaayeen isbahaysi xulafa ay la ahaayeen wa kaanad waxay diyaaruhum guryahooduna daakhili almadiinati magaalada madiine gudaheeda ayay ahayd ta labaadna waxaa weeye qabiilka lamaadna banu nadiir qolada la dhihi jiray weye banu nadiir wa kaanuu waxay ahaayeen iyana xulafaa alkhasraj reer khasraj ayay xulafo la ahaayeen oo ay gaanshaanbuur la ahaayeen wa kaanad waxay diyaaruhum guryahooduna bidawaaxi almadiinati magaalada madiine duleedkeeda ayay ahayd ta ugu dambaysana waxay ahayd banu qurayda wa kaanuu waxay ahaayeen xulafaa al aws qabiilka ree aws ayay xulafo la ahaayeen ama ay gaashaanbuur isla ahaayeen ama ay isbahaysi kula jireen wa kaanad waxay diyaaruhum iyana guryahoodu bidawaaxi lmadiinati magaalada madiine duleedkeeda unbay ahdiyana wa haadihi tantada alqabaa'ilu ee qabiilooyinka ah ee saddexdee hiyatii weeye allatii taasoo kaanad ahayd tuhiru mid kicisa oo oogta alxuruuba dagaalka bayna al awsi waalkhasraj aws iyo khasraj dhexdooda waxa dagaalka ka oogi jiray iyaga ayay ahaayeen dagaal oogayaal bay ahaayeen mundu laga soo bilaabo amadin waqti baciidin oo fog waqad saahamad wayba ka qayb qaadatay oo dagaalkay wax ka gashay bianfusihaa nafteeda ayay dagaalka ka qayb gashay isaga oo ay la kala safan yihiin labadii qolo oo isleynayay maxaa jira bani qoynuqaac iyo bani nadiir waxay la soo safteen khasraj bani quraydana waxay la soo safteen aws fii xarbi bucaathin dagaalka bucaath la yidhaahdo ayay la soo kala safteen oo ay ka qayb qaateen kullun mid waliba maca xulafaa'iha iyadoo la jirto nimankii ay isbahaysiga ahaayeen wa dabcan marka la filaanku waxaa weeye dabcan markii saasoo kale yidhaahdo arrinta marka la filayo dad sidaas oo dhaqankooda uu sidaas yahay waxa laga filayo weye wa dabcan marka arrinta filaanka lama filaan maaha arrinta la filanayo ee laga sugayahay waxay tahay fa ina alyahuuda yuhuuddu lam yakun ma uusan ahayn yurjaa tii laga rajaynayo ama laga quudaraynayo ama laga sugayo minhum an yanduruu inay fiiriyaan ama ay eegaan ila lislaami islaamka ilaa bicayni lbuqdi nacaybsho il aan ahayn inay ku fiiriyaan maahana wax kale lagama filay nimankaas iyo walxiqdi iyo xaasidnimo xiqdiga waa xaasidnimada maxaa jira farasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalam nabigeenu lam yakun muusan ahayn min abnaa'i jinsihim isirkooda ka mid ma ahayn xataa yuskina xataa yusakina si arrintaasi ay u dejin lahayd ama ay u xasilin lahayd ja-sha casabiyatihim dhiidhigooda aljinsiyati ay isirkooda u dhiidhinayaan karkeeda say u damin lahayd kark karkaasay u damin lahayd inkastoo jashigu uu qalbiga yahay qalbiga laakiin hadda waxaa laga wadaa karka ay casabiyadooda ay karkaraysa waxaa yaraha damin lahayd hadduu nabigu iyaga ka mid ahaan lahaa laakiin taasi ma dhicin allatii dhiidhigaasoo kaanad ahayd musaytiratan mid ka sayid calaysay calaa nafsiyaatihim nafsadooda iyo wa caqliyatihim maskaxdoodaba mid ka sayid calaysa oo la wareegtay caqligoodao dhan waxaa la wareegay baa laga wadaa caqliga haddii aan la rabshin caqliga sidiisa dhan haddaan caatifad ayna rabshin xaqa iyo baatilka wuu kala garanayaa caqligu sidiisa idil laakiin caqligii waxaa qaatay caatifadantada colaadda ah yaa indhatirtay casabiyadii allatii kaanad casabiyadaasoo ahayd musaytiratan mid iyadu la wareegtay oo gacanta ku dhigtay oo saytaraysay calaa nafsiyaatihim nafsadoodii wa caqliyatihim iyo caqligoodiiba caqligii haddii uu maaragtay si rabsho la-aanoo lilaahi u fakiri lahaa xaqiya baatilka kala garan lahaa oo inuu nabigu sax yahay uu xaq yahay ay ku garan lahaayeen waxaa tii kala wareegtay casabiyadoodii iyo maaragtay isla weynankoodii iyo wa dacwat lislaami wa dacwat lislaami waa jumla istinaafiya eh wa dacwat lislaami islaamka dacwadiisuna wuxuu u yeedhayay mabaadidiisi wuxuu ku salaysan yahay lam takun maysan ahayn ilaa dacwatan wax dadka loogu yeedhayo saalixatan oo kulligeed wanaaga oo tu-alifu isu ururinaysa oo isu keenaysa bayna ashtaati alquluubi quluubtii kala firiirsanayd ee midba meel joogta isnacday isu keenaysa oo isjeclaysiinaysa wa tudfiu daminaysa naara alcadaawati colaadda ama isnacaybshaha colaadda dabkeedana daminaysa iwalbaqdaai iyo isnacaybshaha owa tadcuu dadka ugu yeedhaysa ila iltisaami alamaanati in amaanada maaragtay la ilaaliyo oo la iltisaamo oo iyada lagu dhaqmo oo iyada uu qofku uusan xaggaa iyo xaggaa ka maray ilaa iltisaam waxaa la yidhaahdaa sidiisa dhan wax aadan marna aan kaa madhnaanaynin ood mar walba ku dhex jirto waayaa la yidhaha iltisaamka marka ammaano in lagu dhex jiro ammaanada la ilaaliyo iyo dadka ugu yeedhaysa islaamka ugu yeedhaya waxyaabaha ugu yeedhaya ayuu guud ahaanu sheegay wuxuu yidhi wa dacwatu lislaami islaamka dacwadiisu lam takun maysan ahayn ilaa dacwatan dacwo saalixatan oo kulligeed wanaag uun ah oo tu-alifu isu keento oo ururisa bayna ashtaati alquluubi quluubtii kala firiirsanayd ee isnacday ee sii kala jeeday oo wa tudfi u damisa ama bakhtiisa naara alcadaawati colaadda dabkeedana bakhtiisa ama damisa iyo walbaqdaai isnacaybka wa tadcuu dadka ugu yeedha ilal iltisaami in lagu sugnaado oo aan xaggaa iyo xaggaa toona looga baydhin alamaanati amaanada fii kulli shu-uuni arrin kastaba ammaanadu oo keliya ta maaha xoolo laguu dhiibtay inaad qofkii lahaa aada siiso oo keliya ta maaha in allaha yaamurukum an tu-addul ammaanaati ilaa ahliha markuu alla leeyahay ammaanadu intaa way ka guda weyn tahay waxaa ka mid a ammaanada haddaad mas-uul tahay inaadan dadka u kala eexanin iyo ammaanada ka mid a aadan u kala eexanin oo qof aan istaahilin shaqadii inaadan u dhiibin is- adigoo ka tegaya kii shaqada maaragta istaahilay waxaasoo dhan ammaano xumo wey iyo weyla taqayudi in lagu ekaado oo qaydka waxaa la yidhaha xadhigga la isku xidho ama dabar yaa qayd la yidhaha qayd waa dabarka dhaqaaqa waxa iyo dhaqdhaqaaqa iyo xarakada waxa yareeya oo xadhigga la isku dabro marka waxaa la rabaa ila taqayudi in la isku dabro oo la isku xakameeyo biakli alxalaali wixii xalaal ahoo keliyata in la cuno xaraamta la iska ilaaliyo alxalaali in la cuno min tiibi alamwaali xoolaha xalaasha ah wamacnaa dalika kaas micnihiisa wamacnaa kulli dalika kaas dhammaantii micnihiisa waxaa weeye yahuudisay u fahamsantahay ana qabaa'ila yarib qabaa'ilka carabta ee yarib degan alcarabiyata ee carabtihi satata'aalafu fii maa baynaha satata'aalafu way isu dunmaysaa oo way midoobaysaa oo way walaaloobaysaa fii maa baynaha dhexdeeda waxiina idin markaa ay midowdana waxiina id tata'aalafu fiimaa baynaha markii qabaailka carabtu ay walaaloobaan oo isu yimaadiin oy midoobaan laabudda waxaa lagama maarmaan ah oo ilaa wa ilaa dhacaysa an taflita inay ka farabaxsato an taflita inay ka baxsato min baraahin alyahuudi yuhuudda faraheeda yuhuudda in farahii ay saa ugu haysay inay farahaas ka baxsanayso o xoroobayso baraahinta waxaa la yidhaahdaa dugaagga iyo halaqa farihiisaa la yidhahda faraha ay leeyihin fara bani aadamka iskale asaabic marka la yidhaahdo waxaa iskale bani aadamka laakiin dugaagga iyo halaqo fara ma lehe baraahin bay leeyihin marka waa farahooda oo kale un faraha faraha bahallada iyo faraha halaqa yaa baraatin la yidhaha marka yuhuudda lagu shabahi maxaa jira xumaan keliyatay ku sameyn waa bahallo taasi haddii ay dhacdo ay ka farabaxsadaan oo fa yafshalu ay guldaraysato uu guldarayso nashaatuhum dhaqdhaqaaqoodii atijaari ee ganacsiga ahaa oo wiyuxramuuna laga hoojiyo ama laga qadiyo oo ay waayaan amwaala riba xoolihii ay ribada u qaadan jireen alladii ribadaasoo kaanad ahayd taduuru calayhi yuhuudda tii u keenta ama uu ku wareegaba iyada raxa harwatihim hantidooda dhagax shiidkiisu tanna waa uun tashbiih kale iyo isticaaro weeye waxaa lagu shabahayaa yuhuudda waxay xoolaha ku hesho oo dhaqaaqo dhaqdhaqaaqa hantidooda ay ku wareegayso yaa waxaa lagu shabahi dhagaxa lagu shiidi jiray dumarku ay ku shiidaan badarka ay ku shiidaan bal intaa iska dhaafa yuxtamalu waxaaba suurta inay hanti waayaan oo keliyata maaha hadday carabi midowdo bal yuxtamalu waxaaba suurtagal ah an tatayaqada inay baraarugto carabi inay baraarugto tilka alqabaa'ilu qabaa-ilkaasi inay baraarugaan oy hurdada kasoo toosaan oo fa tadkhula ay gasho markay soo baraarugaan fii xisaabihaa waxyaabaha maankeeda ay ku xisaabtamayso al amwaalu xoolihii alribawiyatu ee ribada ahayd allatii xoolahaasoo akhadat alyahuudu yahuudda ay ka qaadatay hadda ka hor oo wataquuma ay isu taagta carabtaasi biirjaaci ardihaa dhulkeedii inay la soo laabato dhulkii ay beerahooda ahaa ay la soo laabato iyo waxaaid iyo waxawaa-idihaa beerahoodii ay geedmidhoodku ku yiileen inay la soo laabtaan allatii kuwaasoo adaacadhaa ay weyday ay lumisay ilalyahuudi yahuudina ay ka qaadatay fii ta'diyati riba ribada guditaankeeda ay ribada iska gudayso ay yuhuudda uga qaadatay in ay yidhaahdaan hantidayadii baan dib u rabnaa xataa taasay kasii cabsanayaan kaana waxay ahayn alyahuudu yuhuuddu yudkhiluuna kuwa geliya kulla daalika waxaasoo dhanba yay fii xisaabihim xisaabtooda ayay ku darsan jireen mundu laga bilaabo carafu ay aqoonsadeen oo ay garwaaqsadeen ana dacwat alislaami islaamka dacwadiisu iyo islaamku wuxuu ugu yeedhaya islaamnimadu tuxaawilu inay isku dayayso al istiqraara inay ku sugnaato ay degto fii yarib magaalada yarib walidaalika sidaa daraadoodba daraaddeed bay kaanuu waxay ahaayeen yubtinuuna kuwa caloosha ugu gunta ashadda alcadaawati colaata ugu daran didda alislaami islaamka didkiisa iyo wa didda rasuulilaahi rasuulka ilaahay dadkiisa iyo ka horjeedkiisa iyo la dagaalankiisa mundu laga soo bilaabo an dakhala markuu rasuulku soo galay sala allahu calayhi wasalama yathriba magaalada yathrib uu soo galay wa in kaanuu inkastoo ay ahaayeen wa in kaanuu inkasta oo ay ahaayeen nimankaa yuhuudiyi lam yatajaasaruu kuwo aan ku dhiiranin oon ku dhicin calaa idhaarihaa colaadaas inay muujistaan ilaa bacda xiinin muddo kadib maahane inay muujistaan inkastoo ayna ku dhicin laakiin sidaa loo soo caddeeyey maaragtay danahaas xun ee qashinka ah ayay ilaashanayeen sidaas ayay ula dagaalameen islaamka iyo rasuulkana ay ula dagaalameen yuhuudina ilaa sidii ayay ku taagan tahay ilaa maanta wallaahu aclam وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم